bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadaynaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay shan iyo tobanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta lagu wadaa xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya in doodahooda ugu horeeya ay ka yeeshaan arrinta la xiriirta miisaaniyadda dalka oo sanadkani la horgeynaya baarlamaanka soomaaliya iyada oo ka badan sanadadii hore waxaana qoondooyin kala duwani ku leh dowlad goboleedyada dalka ka jira haba u kala badnaadaan ee hanaanka ay u kala horeeyeen waxaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo arrintaasi dhaliil ka muujiya ay sheegeen inaysan aqbali doonin arrinta ku aadan miisaaniyadda maamul goboleedyada oo ayadu si aada u kala badan iyada oo dadyaga ku nool maamul goboleedyada qaarkood ay yihiin kuwa ka badan kuwa loo kordhiyey miisaaniyadda puntland ayaa la tilmaamay lacag ka badan afar milyan inay ku leedahay miisaaniyadda sanadkan halka maamulada jubbaland iyo galmudug min milyan iyo afar boqol iyo milyan iyo toddoba boqol ay ku leeyihiin koonfur galbeed ayaa la mid ah waxaana hirshabeelle la sheegay toddoba boqol oo kun inay leedahay ayadoo arrintaasina dhaliil aada u xoogan ay ka muujiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana miisaaniyadda sanadkan sidoo kale gunno ku leh rugta ganacsiga soomaaliya oo la tilmaamay in miisaaniyadda sanadkan ay wax ku lahaa doonto iyadoo la tilmaamay dhowr milyan inay gaarayso gobolka banaadir ayaa lacag ku dhow toddoba milyan ku leh sida lagu sheegay miisaaniyadda sanadkan ay wasaaradda maaliyadda soo gudbisay rofesor ibi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xildhibaan kaloo ka tirsan baarlamaanka ah ayaa waxaay sheegeen in tani ay tahay mid ka fog xaqiiqda waxayna sheegeen in baarlamaanka uu marnabo raalli ka noqon doonin arrinta la xiriirta miisaaniyadda sanadkan in ay meel marto ayadoo durbe ay tilmaameen inay jiraan qodobo dhowra oo wax ka bedel u baahan sida ay tilmaameen xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya maamul goboleed deked male mataqaanaa inkan fiicanna soo galo lacag badan baa u barbaaruntaa waxaa dhici karta marka population wise maamul goboleedkaas koolka milyan ee dollar la siiyey waxaa dhici karta soo qaata example hirshabeelle iyo iyo iyo koonfur galbeed koonfur galbeed oo ay ku mooshay laba saddex milyan oo afar milyan oo qof oo the most populated mataqaana area of the country la dhihi karo dadka meesha uu dadka ugu bulsho badan yahay waay la dhihi karo waa bakool iyo beydaba iyo shabeelladaas odabtan shabeelladooda hadda waxyaabaha hoose iska dhaaf oo dhexdaanada laakiin haddii la aado populationka somalia meesha ugu badan kamid tahay ku jirtaa haddana haddaad tirahayd hal milyan aan siina banka hanta shaqeynata aan jirin afar milyan iyo saddex milyanna waxaan siinayaa meelihii dakhliga lahaa taas waa u baahan waxa in laga hadlo baahan kontentaas dib in loogu noqdo baahan meelaha aan bidaamin doonayna kamid taha in ganacsato laga qaado lacag haddana ganacsatada la siiyo dadna waa xaaraan waana illegal sharcina ma aha qofka sharciyeena wuu ku dullaada lakiin ganacsatada cashuurta laga qaaday waxaa looga qaaday ciidankii shalay madaxweynaha usoo taagnaa uu dhahayay iyo prime ministerka runta ay jawdi badan ku geliyeen in lacag loo aruuriyo oo difaaca dalka iyo amnigiis lagu dhiso anoo horta shalay u bariya tegay inaa ciidankayga sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo heybadiisa dib u soo celiya wiilka maskiinka ee jidka taagane qoraxda ku dhaceesa ee aniga darteed u dhimanayo wixii la siin lahaa cashuurtaas loo qaadi lahaa in aan divetion ku sameeyo oon wareejiyo oon marin halaaliyo si xawaar guracan oo ganacsata ganacsaka loo luqadana halkaasataana xildhibaan ku ahay laakiin aabbahay ilaa awoogay iyo meesha kusoo barbaaraa mataqaanada ganacsiga marka ma rabo beri waxaan igu soo noqonaya maanta inaani xalaalayn ma rabo ama xildhibaana mustaabka laga qaadayo booga raalligeli maa ka noqonayo
wallahi hadda marka cidda fasiraysa su-aal la weydiiyey wasaaradda maaliyadda su-aal la weydiiyey sidda maaliyadda laakiin afar malyan toban qola qolan qolan qolada toban boqol konton u qoran toban boqol iyo sankiga tira xusuusto qolada magii afar boqola u qoran qolala magii toban boqola u qoran marka waxaan fiirin lahay sababaha ku dhaq ay ku kala lacag bateen kuwa dekadaha leh kuwa dekadaha lahayn ay kuwa dekadaha lagu lacag badan yihiin waa in la fasiraa fasiraad in lagu weydiiyo su-aal kusiinta maaliyadda waaye anaga hadda fasiraad ma hayo laakiin waxaan qiyaasayaa in dawladda bajedka ay siiso oo sinaan doono haddii ilaahayda oo sinaan doono wixii caalamiga iyo mashaariicdani dowlad kasta sida usoo codsatay ay u heli doonto wararka naga soo gaaraya laamo ayaa sheegaya in lasoo badbaadiyey haweeney ka shaqaynaysa mid ka mid a wasaaradaha dowladda kenya oo ay afduubteen rag ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana howlgalka intii uu soconayay la tilmaamay inay ku geeriyoodeen ilaa iyo shan ruux oo afar ka mid a ay ciid- ahaayeen ciidamada dalka kenya halka qof kalena uu ahaa shaqsi la sheegay inuu ahaa mid la socday ciidankaasi waxaana la tilmaamay haweeneyda in dib loogu celiy magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya markadib markii laga badbaadiyey fariisiin al-shabaab ay ku lahaayeen laamuwo laamuwo ayaa ka mid a goobaha ugu badan ee weerarada ay ka geysteen al-shabaab waxaana tan iyo mey lagu dilay ku dhowaad shan iyo labaatan qof oo u badan ciidamada booliska dalkaasi kenya waxaana sidoo kale jiray weeraro kale oo al-shabaab ay ka fuliyeen halkaasi al-shabaab ayaan hore u sheegay in ay wadi doonaan weerarada ay ku hayaan gudaha dalkaasi kenya tan iyo ciidamka kenya intaay ka saarayso gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku warramayaan in ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed halka ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo howlgallo ah oo laga samaynayo baraawe iyo nawaaxigeeda xilli la tilmaamay in deegaano ku dhowdhow baraawe ay fariisimo ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab degmada baraawe ayaa ah halka xarunta u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo haatan si kumeel gaara ay ugu shaqaynayaan magaalada baydhaba ee xarunta gobolkaasi baay waxaana la sheegayaa in howlgallada sidoo kale ay kaabayaan ciidamada midooda afrika ee amisom ee fariisimada ku leh gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa fariisimo dhowra ku leh gobolka shabeellaha hoose iyadoo muddooyinkii dambana duqeymo dhanka cirka ay ka fulinayeen diyaaradaha laga leeyahay dalka maraykanka kuwaasi oo ay iska gaashanayeen duqeymaha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee fadgeeda u yahay deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo muddooyinkii dambe gaarayay qaybo ka mid a deegaanada ay ka soo jeedaan ama laga soo doortay ayaa waxa ay ka deeriyeen xaaladda nololeed ee ka jirta inkastoo xildhibaanada intooda badan fasaxoodii ay kusoo qaateen dalka dibaddiisa haddana tiro yar oo ka mid a xildhibaanadaasi oo tagtay deegaanadii laga soo doortay ayaa tilmaamay inay jirto xaalad aada u adag oo ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan qaybo ka mid a deegaanadii ay ka yimaadeen xildhibaanada ka soo jeeda baarlamaanka soomaaliyana ka tirsan ee gobol gobollada maamulka puntland uu ka arrimiyo ayaa sheegay in deegaanadii ay tageen ay kusoo arkeen xaalad aada u adag oo ay ku sugan yihiin dadka deegaanka waxayna sheegeen in looga baahan yahay in si degdeg ah gurmud loola gaaro deegaankaasi wasaaradda gargaarka ee maamulka galmudugna waxay ka dayrisay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee ku dhaqan gudaha gobolada mudug iyo galgaduud oo ay sheegtay wasaaraddu inay u baahan tahay in si degdeg ah gurmud loola gaaro xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa tilmaamay qaarkood inay jirto xaalad aada u adag iyadoo wasaaraduna ay kormeer ku tagtay qaybo ka mid a gobolka mudug iyo galgaduud waxayna sheegtay xaalad aada u adag in haatan dadkaasi ay wajahayaan waxayna ugu baaqday dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka in si degdeg ah gurmud loola gaaro dadkaasi xaalad adag ayaa ka jirta qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya taasi oo ay saameyn adag ku yeelatay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka koonfurta suudanna waxa uu sheegay inay sii kordhayeen muddooyinkii dambe tahriibayaasha soomaalida ah ay ka gudbayaan dalkaasi kuna sii jeedaan libiya si ay u sii aadaan wadamada qaaradaasi yurub waxa uuna sheegay safiirka dowladda soomaaliya in arrintan ay kala kaashan doonaan dowladda koonfurta suudan sidii loo xakamay lahaa dadka tahriibaya ee aadaya dalkaasi libiya kuwaasoo dhibaatooyin kala duwanay kala kulmayay muddooyinkii daba qayba ka mid a gudaha dalkaasi koonfurta suudan iyo sidoo kale libiya xaalad aad u adag ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan goobaha dadka lagu hayo ee gudaha dalkaasi libiya iyadoo tacadiye iyo dhibaatooyin kaleba loo geysanayo dhalin badan oo ay ka mid tahay kuwa soomaalida kuwaasuu raadinaya nolol ka wanaagsan tii ka jirtay wadamadii ay kasoo tahriibeen oo ay ka mid yihiin dhallinyarada soomaalida iyo kuwo kaloo ku dhaqan bariga qaaradda afrika warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu